bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala اllah wslm cla nabiyina mxamedi wcla aalihi وasxaabihi ajmaciin ama bacd waxayaan waxaan ku laabanaynaa xadiidkii ku jiray baabun fii taswiyati اlqabri xadiidka ugu dambeeyo kelimaadaa ku jiray can اlqaasim qaala dakhaltu calىa caaئiشhaةa faqultu yaa ummah ikshifii lii can qabri rasuuli اllaahi salى اllah عalيh ali wasalam waxa uu yidhi qaasim caaisho uu ku yidhi ii fur qabrigii rasuulka iyo saaxiibayhi labadiisii saaxiib fakashafat lii waxay ii furtay buu yidhi can ثalaaثaةi qubuurin saddex qabri saddex qabri laa mushrifatin kuwa taagan oo dhulka ka sarreeya aan ahayn walaa laadi'atin mid dhulka ku masaxanna aan ahayn ayb mabduuxatin marka eraygaas saddex macnuu leeyahay alimaam cabdiraxmaan bin yaxya almucallimi saddex macno ayuu sheegay ayb wuxuu yidhi macnaha koowaad basdu shayi macnaha koowaad basdu shayi shayga oo la fidiyo wa jacluhu sadxan mutasaawiyan laga dhigo sadxi isla eg shayga in la fidiyo marka haddii sidaa loo dhigo waxay noqonaysaa mabduuxatin la fidiyey fidsan ayb macna waa kaas wuxuu yidhi wاlbaطxu an yujcala ma اrtafaca minhu munkhafdan xataa yastawiya wayadhab الtafaawutu macnaha labaad jacluhu murtafican waa macnihii hadda cagsigiisa wa jacluhu in laga yeelo weeyaan murtafican mid koreeyo irtifaacan yasiiran korayn yar inuu sarreeyo dhulka ka koreeyo wahada اlmacnaa macnaha macnahan haddii sidan labaad loo fasiro yu'khadu min اlxadiiثi waxaa laga qaadanayaa buu yidhi xadiid kaanat kimaamu asxaabi rasuuli illahi sal ll slam buطxan ayb wاlkimaamu jamcu kummatin wahiya alqalowsuwatu koofiyadaha asxaabta ay wateen waxay ahayd baa layidhi budxan yacni mid wax yar madaxooda ka sarrayso oon hawada ku jirin oo wax yar un madaxa ka sarrayso ayb qaala fi الnihaayati ibnulaiir nihaayada wuxuu ku yidhi ay laasiqatun bira'si madaxay ku dheganayd hayru daahibatin fi lhawaa'i hawada xaggeeda tu aan aadaynin bay ahayd hayru daahibatin fi lhawaa'i alkimaamu jamcu kummatin wahiya alqalansuwatu macnahan marka koowaad waa mabduuxatin la fidiyey wa dhulka ku fidsan macnaha labaadna mabduuxatin ay murtaficatin irtifaacan yasiira macnaha saddexaad ilqaa'u اlinsaani calaa wejhihi qofka haddii weji weji dhulka loogu tuuro waxaa la oo isaga wejigiisii iyo dhabacaad oo u jiifto caloosha oo dhulka saarto waxaa weeyaan qof marka la taa macnahaasna waa la yidhaahdaa albaطxu ayb wuxuu keenay marka waminhu qowluhu fii xadiiثi الزakاة buطxa lahaa biqaacin qarqarin xadiidkii bukhaari ayb qofka qiyaamaha markuu yimaado xoolihiisii iyo iyo sakada uunan ka bixinin baa loo keenaa dhulkaa loo dhigaa isaga marka budixa lahaa dhulka ayaa loo dhigayaayo gedi cad baa intisaal loogu seexiyo calool calool ama beerbeer ayaa xooluhu ay ku tumanayaan ay ku istaagayaan insaanku marka markuu dhulka sidaa u jiifana waa la yidhaahdaa albaطxu ayb macno afaraadna waa jiraayo wuxuu yidhi mabduuxatin bimacnaa waxaa weeyaan jaclu اlbaطxaa'i cala اshayi albaطxaa waxaa la yidhaahdaa jayga quruuraxa dhagxaanta yaryarkee quruuraxa ayaa la yidhaahdaa mabduuxatin ay jaclu اlxasbaa'i cala اshayi quruuraxa marka shayga la dul yeelo oo la kor saarana waa la yidhaahdaa kaas ayb qaala fi الnihaayati nihaayada wuxuu ku yidhi ibnulaiir isagaa marjic dadkii mutaakhiriinta u ahaaye kelimaadka qariibka ah wa huwa fii xadiidi cumar ayuu ku jiraa buu yidhi inahu walu man budixa inahu أwalu man badaxa اlmasjida qofkii ugu horreeyey cumar wuxuu ahaa masaajidka quruurax ku firdhiyo qaala waxa uu yidhi abdixhu min alwaadi اlmubaarak waadigii la barakeeyey xaggiisa uga soo dhagaxyay oo dhagaxda uga soo qaadiya quruuraxa ayb wa qaala waxa uu yidhi abdaxahu ay abdaxahu abdaxahu min alwaadi اlmubaarak ay alqaa fiihi albadxaa quruurax buu ku riday meeshii ayb afartaas macno ayaa kelmaddan maqduuxatin ku jirta buu yidhi kulligoodna axaadiid baa ku soo aroortay tee laga wadaa marka markaa wuxuu yidhi fa kownulqubuuri marka qubuurta saddexda ah kan nebiga kan abubakar kan cumar mabduuxatan ay yihiin bilmacna alawali macnihii koowaad yaqtadii wuxuu keenayaa altasdiix qubuurtu markaa inay sinnaayeen oo musadaxa ay ahaayeen tasdiix wa bilmacna aلhaani oo macnuhu labaad muxuu ahaa irtifaaca yaqtadi tasniima wuxuu keenayaa in qabrigii laga dhigi karo tasniim hay-at tasniim fii ma yadharu wa bilmacna aلثaaliثi macnaha saddexaad koo ahayna insaan dhulka la fariisiyey oo beerka dhulka loo dhigay oo kale hay-adaas oo kale marka la keenana taasna wuxuu yidhi yaqtadi tasniima qaطcan wax kale maba keenaysa tasniimay keeni lianna wuxuu yidhi liأnna alqabra almusanama yushbihu hay-ata اlinsaani اlmaqduux qabriga la kurseeyey oo musanamka ah ayaa wuxuu shabbahaa qof beerbeer u jiifoo kale ayb wa bilmacna araabici macnaha afaraadna yaqtadi tasdiixa macnaha afaraad waa kee yacni waxaa weeyaan macnaha afaraad jacluhu cala alxasbaa quruurax in la dul saaro wuxuu keenaa buu yidhi marka tasdiixa qaala alimaamu shaaficiyu imaamu shaafici baa wuxuu yidhi waalxasbaa'u laa yahbutu ilaa calaa qabrin musadaxin quruuruxu ma ku sugnaan karo ilaa qabri siman qabriga haddii loo yeelo musanam laga dhiga dhagax haddii lagu shugo waa ka daadanaa soo maha waalxasbaa'u laa yahbutu ilaa calaa qabrin musadax inkastoo iyada laftirkeeda carradu hadday aad u jilicsan tahay bacaad iyo wax lamida ay tahay quruurax uu ku hari karo ayb afar macno waayo marka nacam isagu marka wuxuu rajaxay yacni macaanidaa buu ishaaray tasniimka iyo labada afartan macnona tasniim iyo tasdiix umbaa ku kala unbay ku kala macnaysnaanaysaa isagu laakiin wuxuu rajaxay sida diibina uu ka soo naqliyey in macnaha afaraad buu rajaxay almacna araabic maxaa yeelay haddii mabduuxatin lagu fasiro tu la fidiyey oo dhulka lagu fidiyey haddii lagu macneeyo haddana maxaa lagu sii tafsiirayna mabduuxatin bibadxaa'i alcarsati alxamraa'a macnuhu marka wuxuu noqonayaa min idaafati shayi ilaa nafsihi haddii albadxu dhul siman lagu fasiro carsaduna waa maxayn waa ban dhul siman wey min idaafati shayi ilaa nafsihina waa laga fiican yahay laakiin haddii laga dhigo mabduuxatin macnaha afaraad macnuhu marka sidan buu noqonayaa laa mushrifatin walaa laadi'atin qubuurtaas oo mabduuxatin la quruuraxeeyey ayb quruurax lagu daadiyey bibadxaa'i alcarsati alxamraa bannaankii ama carsadii guduudnayd quruuraxeedii lagu quruuraxeeyey saasuu noqonayamarka jumlada dambe macnay u yeelanee mabduuxatintaas laakiin haddii laga dhigo mabduuxatin bibadxaa'i alcarsa badxaa iyo carsa kullina la yidhaahdo waa dhul bannaan carsada dhul bannaan badxaa dhul bannaan laba marka waxay noqonaysaa shaygii oo naftiisa loo idaafeeyey waana laga fiican yahay macnahaasaa marka diibina uu rajaxay mucallimina kaasuu marka uu xoog saaray oo uu rajaxay marka qubuuruhu waxay ahaayeen musanam ama musadax taa tiraahdaba waxaana ku daadsanaay marka quruuraxaas marka qabriga haddii quruurax lagu daadiyo laa ba'sa dhib ma lahan ayb dhisid isagu ma ahan taas ayb meeshaas marka macnahaasaan uga laabanayna taswiyada iyadana xadiidu fadaala faamara fadaalatu biqabrihi fasuwiya uma qaala samictu rasuula اllahi sal ly slam ya'muru bitaswiyatiha taswiyat اlqubuur sidee waayo marka iyadana mucallim iyadana wuxuu yidhi altaswiyatu idaa uطliqat taqacu calaa taswiyati الshayءi fii daatihi taswiye haddii la iطlaaqo sideeda loo daayo waxay ku dhacaysaa buu yidhi taswiyatu الshayءi fii daatihi shayga isaga in laysla simo isaga in laysla simo shayga haddii taswiye keliya la sheego shaygii in laysla simo daatadiisa in dhinac walba laga simo ayay ku dhacaysaa buu yidhi walahaa macnayaani laba macnayna leedahay kow jaclu shayi shayga in laga dhigo mutasaawiya alajzaa'i xubnihiisu inay isleegyihiin owjuh buu sheegay marka kala duwan macnaha labaadna wuxuu yidhi jaclu shayi shayga in laga dhigo sawiyan sawiyantaa marka macnaheedna ay qawiiman wax toosan see ku toosnaanayaan calaa ma qtadathu اlxikmatu xikmada sharcigaa sida ay keenayso bilaa ifraadin walaa tafriiطin ifraad la'aan iyo tafriid la'aan raaqib alasfahaani uu ka soo guuriyey macnahaas mufradaat اlqur'aanka ayb alladii khalaqaka fasawaaka iyo sabix isma rabbika alaclaa yacni taswiyada marka qur'aanku sheego dhan macaanidaas ku fasiray aladii khalaqa fasawaa alladii khalaqa fasawaa taswiyadu marka waxay tahay insaankii baa la simay maxaa laga wadaana sidii insaannimada u habboonayd ayaa luu toosiiya bilaa ifraadin walaa tafriid macnahan labaadu isagu marka rajaxay xadiidu fadaala macnahan labaad in lagu fasiro waayuu yidhi wuxuu diidayaa marka in lagu fasiro nebigu qubuurta in la simuu faray xadiidka cali waxaa ku jira anlaa adaca qabran mushrifan ilaa sawaytuhu sawaytuhu say noqone dhulka in lagu malaasaana macnaha qaar baa culimmadu saas yidhaahdeen dhulka in lagu malaasaa laga wadaa mucallimi marka isagu wuxuu leeyahay taswiyadu waa ka macno ballaaran tahay intaasoo adtaswiya waxaa weeyaan shayga sidii sharciga u faray in loo sameeyaa la yidhaha haddii sidii marka sharcigu faray shaygan loo sameeyo bilaa ifraadin walaa tafriiطin taswiyada xadiidka sheegaya kaas waa inaan dhulka lala simayni waxaad ku garanay qabrigii nebiga iyo kii abubakar iyo kii cumar saxaabadii taakay kor u qaadeen wax la-eg musanamna waa ka dhigeen aawo marka dhulkii lala simay marka taaka haddii kor loo qaaday musanamma yacni oo ama musanam laga dhigo wuu ka dheeraanayaa dhulka ayb laakiin mar haddii taako ounan ka badnayn sifihii sharcigu ou keenay waayo bilaa ifraadin walaa tafriid kaasaana taswiyada loo jeedaa ayb labadaa macnou sheegay macnaha labaaduuna isagu rajaxay oo ah jaclu shayi sawiyan qawiiman calaa ma qtadathu اlxikmatu bilaa ifraadin walaa tafriiطin macnahaas u gaartay marka qabriga marka la leehay sidii sharcigu faray haddii loo sameeyo hal taaka keliya kor loo qaado dhinacyadiisana laga simo caro ka badan caradii aan lagu darin bixaytu uu dheeraanayo aan la dhisin oo nuurad iyo shamiinto iyo wax lamida laga ilaaliyo oon la dhisin qabriga sidiisaba haddii calaamad loo yeelayo calaamad loo loo samaysto waxyaabahaas sharcigu faray haddii la sameeyo taswiyadii waa la hayaa taswiyadii nebiga faray waa la hayaa marka waa faa'iido aad marka baxdi fiican oo mucallimi uu sameeyey kitaab la yidhaha cumaarat اlqubuur ayb ama albinaa'u cala alqubuur kitaab weyn oo risaalo camalna ah oo baxdi fiican uu ku sameeyey ayaa uu ku qoray marka mabaaxidtaasna inaadan meel kale ku arkin ayaa dhici karto marka cumaaratu alqubuura la yidhaahdaa sheekhaas marka kutubtiisa dadka dalabatulcilmiga inay aad u daneeyaan culimmadii wakhtigan noolayda wuxuu ahaa lixdan iyo wuxuu dhintay shanti meelahaas xaramkuu ku dhintay markiisii horena dhulkan hindiya iyo ayuu joogi jiray xaydarabaad addekin daa'iratu almacaarif alcuhmaaniya iyo wuxuu ka ahaay muxaqiq iyo musaxix ayuu ka ahaa kutub badanoo xadiidu taxqiijiyey asalkiisii horena yemani ayuu ahaa min bilaadi cutma ayuu ka yimid fiqhiga shaaficiguu aad u bartay markii dambena wuxuu noqday muxaqiq nixriir ah wakhtigiisuna aad naadir uu u yahay isagoo kale naadir oo u ahaa culimmadii wakhtigiisa joogtay waxay ku magacaabeen dahabiyu casrihi ayb dahabiyu lcasri casrigan dahabigii joogay bay ka dhigeen ayb qaadi buu noqday shaykhulislaam waa loogu naanaysay xataa marka nin aad mutawaadic oo taariikh fiicanna wou lahaa kitaabadiisa kii aad aragtaba qaado oo ka faa'iidayso waxba ha dayicin ayb waa laga yaabaa daalibcilmiga inuu ku adkaado mabaaxifta markuu si fiican u dhex galo laakiin qofka uun cilmiga ku dhex jiro waxunbuu ka faa'iidaysanaa ayb halkaas marka taswiyada iyo mabduuxatintaas macnaheedaan halkaa marka uga laabanayna bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabbi اlcaalamiin baabu karaahiyati اdabxi cinda alqabri qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala baabu karaahiyati اdabxi cinda alqabri baabu bayaani karaahiyati اdabxi gowricii nicidda la nacay caddayntiisiibuu u baab yahay cinda alqabri qabriga agtiisa lagu gowraco qabri agtiisa yacnii qabriga agtiisa in wax lagu gowraco meydka marka la aaso oo la duugo in qabrigii wax lagu qalo nicidda la nacay qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa yaxya bnu muusa albalkhiyu qaala xadaanaa cabdurazaaq qaala ahbaranaa macmaru can haabit wa huwa haabit bnu aslam albunani can anasin qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi laa caqra gowrac xoolo la gowracaa cinda yacni wakhtiga duugta agteeda ma ahaanin fil islaami islaamka dhexdiisa laa caqra gowrac fil islaami islaamka dhexdiisa ma ahaanin caqriga la sheegaya hadda gowracaa laga wadaa boqologoyn maaha macnuhu waxaana loo jeedaa gowraca dhaco meydku marku dhinto ee la aaso gowraca dhaco ayaa caqri la yidhaahda kaasaa marka aan islaamka ku jirin qaala cabdurasaaq kaanuu waxay ahaayeen yacqiruuna cinda alqabri qabriga agtiisay ku gowrici jireen baqaratan sac ow shaatan ama neef ari a bay ku gowrici jireen khaaabi waxa uu yidhi kaana ahlu ljaahiliyati yacqiruuna alibila calaa qabri rajuli ljawaad ninka deeqda badan qabrigiisa waxay ku gowrici jireen hal geeda yaquuluuna waxay dhahayeen nujaaziihi calaa ficlihi ficilkiisaan ku abaalmarinayna liannahu kaana yacqiruhaa fii xayaatihi markuu noolaa waa qali jiray fa yudcimuha aladiyaafa wuxuu quudin jiray martiyaalka fa naxnu nacqiruhaa cinda qabrihi annagu waxaan qabrigiisa agtiisaan ku qalaynaa lita'kulaha asibaacu dugaagga say u cunto wa dayru shimbiruhu u cunaan fayakuuna markaa uu ahaado isagu mudciman mid wax quudiyey bacda mamaatihi geeridiisa kadibna kamaa kaana muciman fii xayaatihi noloshiisaba sow wax u quudin jiray ayb bacdu ahlilcilmina markaa waxay lahaa macno kaley ku sheegeen oo ah qofka hashiisii in qabrigiisa lagu gowraco qiyaama marka isagoo hashiisa fuushan baa lasoo bixinaa bay leeyihi yay dhihi jireen macaanidaas ay ku sheegeen marka kaas lama ogolo marka gowracaas meydku marku dhinto oo la aaso la qalo xadiidkanna abu daawuud u keenay culummada fuqahada qaarkoodna xadiidkan waxay soo geliyaan markay ka hadlayaan meydku markuu dhinto inaan dadkiisu aynan samaynin cunto iyo kulan lagu soo kulmo meeshii uu ku dhintay inaan la samaynin waxa annagu aan tacsida u naqaanno inaan la samaynin markay ka hadlaayaan xadiidkan waa ku soo darsadaan culummadaa marka waxaa ka mid ah alimaamu الnawowi kitaabkiisa majmuuca ayb majmuuca juska شhanaad safxada buu ku sheegayo markuu sheegay inay bidco tahay ijtimaaca iyo kulanka iyo cunto samaynta oo dadkii laga dhintay ay cunto sameeyaan halkaa lagu cuno layskugu yimaado bidca aan wanaagsanayn inay tahayna markuu tilmaamay kadib ayaa waxa uu yidhi وأma الdبxu والcaqru cinda الqabri famadmuumu lxadiiثi anas laa caqra fi اlإslaam kaasuu marka sheegay ayb qabrigii marka in meeshii qabriga inta la geeyo la yidhaahdo waxbaa markaas dadkii baa la siinayaa iyo iyadu taas waa madmuumu aad bay xun tahay buu yidhi halkaasay ku dhex sheegeen ayb ta kalena marka iyadu cagsigeeda sunna aan hore u soo marnay isnacuu liآli jacfarin dacaaman reer jacfar cunto u sameeya qad ataahu maa yashqaluhum wax shuqliyaa u yimide ayb iyagaa ay ahayd in wax la siiyo maaha iyaga in laga qaato ama iyagu inay wax ku kulan agtooda lagu kulmoo cunto lagu cuno iyagu markaa ay sameeyaan iyo kuwayaalkaasna marka waa la diiday iyaduna sadaqana ma noqon karto maxaa yeelay ninkii waxaas maal u bixiyo oo ama maalkaygaan saa u yeelayan u waqfay hadduu qofu yidhaahdana ma laga aqbalayo maxaa yeele wax aan saxsanayno sharciga ku hagaagsanayn sadaqa haddaad la baxaysa midaan war ku jirin la bax cid kuu diidaysa markaa arag ayb baabun baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan almayitu meydka yusallaa lagu tukanaayo calaa qabrihi qabrigiisa bacda xiinin muddo kadib meyd waqti hore dhintay muddo kadib qabrigiisa inta la yimaado lagu tukado salaatuljanaaze lagu dukado abu daawuud marka wuxuu yidhi yusallaa calaa qabrihi bacda xiinin waqti kuma qaydin bil iyo usbuuc iyo maalin iyo ma aanu ku qaydin marka xugun iska furan inuu yahay yaa marka abu daawuud fahmkiisa saasuu u egyahay qال xdثna qتyبة بن سعيid qال xdثna الleyث وهuو بن sacdi عن يزيد بن أbي xabيiب عن أbي الkhayr عن cقبة بن cاamir أna rasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم nebiga kharaجa yowma maalin ayuu baxay fasallىa calى أhli uxud dadkii uxud yanii ku dhintay shuhadaءa uxud ayuu ku tukaday salaatahu salaadiisa calى اlmeyiti meydka uu ku tukanayo kale uma اnsarafa waa gadoomayna nebiga waa soo laabtay qال xdثna الxسن بن علي qال xdثna يحيى بن آdم qال xdثna بن المبارك عن xyوة بن شhريح عن يزيد بن أbي xبيب بhذا الxadيiث qاal إن النبي slى الله عليه لي وsلم نبga صلىa عlى qتلى أxudin ayuu ku tukaday baعda ثaمaaنi siniin sideed sano kadib sideed sano kadib ayaa dadkii xud uu ku tukaday nebiga ayb kalmuwadici sidii inuu sagootinayo lilaxyaa'i kuwii noolaa dadkii noolaa iyo walamwaati dadkii dhintayba kuwii noolaa iyo kuwii dhintayba isagoo sagootinayoo kale ibnu xajar meeshaan faa'iido weyn buu ka muujiyo wuxuu yidhi kalmuwadici lilaxyaa'i waalamwaat yanii dadka nool sida loo sagootiyo waa la yaqaanaa dadkan dhinta iyagu saay tahay marka xaafidku fatxulbaariga juska toddobaad baabu qaswati uxud safxada wuxuu leeyahay waammaa tawdiicu اlamwaati dadka geeriyooday sagootinta uu sagootinayo waxay ahayd fayaxtamilu an yakuuna aلصaxaabiyu araada bidalika inqiaaca ziyaaratihi اlamwaata bijasadihi waxaa laga wadaa nebigu marku noolaa dadka dhintay qubuuraha baqiic intuu tago ayuu soo siyaaro jiray markii uu noolaa ayb maadaama hadda waqtigiisii uu soo dhowaaday iyaga laftirkooda marka ziyaaradii isagoo nool uu soo ziyaaran jiro ka sagootinaya ninka nool markuu sagootinayo muxuu u sagootinana yacnii inaynan mar dambe is arkaynin oo kale ayuu u sagootinaya kuwanna wuxuu u sagootinayaa jirhkiisii meeshaas tegi jiray ayaan tegi doonin ayb macnahaasuu marka sheegay li'annahu marka dee nebigu haddii la yidhaha markuu dhintaba waa nool yahay bacda mowtihi nebigu kolkuu dhinto kadib xayun fii qabrihi soo maaha meeshaasuu marka wuxuu yidhi ibnu xajar liannahu bacda mowtihi nebigu markuu dhinta kadib wain kaana xayan haba ahaada mid noole fa hiya xayaatun ukhrawiyatun laa tushbihu alxayaata اddunyaa yacnii markuu dhinta kadib haba lagu tilmaamo inuu nool yahay noloshaasi waa nolol aakhiro oo nolosha adduunyada aan shabihin noloshii adduunyada meel walba uu soo booqan jiro u tegi jiray iyo ma u eka ma shabbahdo waa nolol kale oo macno kale wadato marka wuxuu leeyahay waa nolol barsakhi ukhrawi ah oo ka duwan oo aan shabbihin noloshan adduunyada marka nebiga ma noolyahay mase waa dhintay haddii la yidhaha marka qof uu yidhaha waa noolyahay nebiga sidii uu u noolaayo u noolyahay waa gefsan yahay uma noola sidii u noolaa markuu noolay su-aalaha diinigaa la weydii jiray imaamnimada isagaa dadka tujin jiray jihaadka isagaa dadka u horkici jiray waxyaabo badan buu nebigu samay jiray markuu noolay hadda waa nool yahaye maa intaas sameeya waa yahay saxaabadii intay masaa'il isku qabteen oo isku khilaafeen nebiga intay u tagaan rasuul allo waa nooshahaye su-aashaan nooga jawaab ma aynan dhihin marka wax saxaabadiiba aynan fahmin waayo qofka dhahayo sidii horeo kale u nool yahay waana mukaabaro ayb kalmuwadici lilaxyaa'i waalamwaati marka macnaheedu sidaas ayb salaadan marka xadiidka marka tarjamada iyo xadiidku waa isleeyihiin oo shuhadaa uxud buu nebiga ku tukaday sideed sano kadib marka waa arajulu yusallaa calaa qabrihi bacda xiinin bukhaari isagu wuxuu wariyey laba xadiid xadiid nebigu uu reebay oo uu diidey shahiidka laguma tukanayo uu yidhi iyo wuxuu dabageliyey midkan oo nebigu waa ku tukaday salaatahu cala almeyit dhahayo see loo tawjiihinayaa marka alimaamu nawowi isagu wuxuu yidhi salaadan la sheegayo waa duco uu u duceeyey dadkii uxud lagu dilay siddeed sano kadib almuraadu bisalaati huna adducaa ee see la yeelaa baa layidhi salaatahu cala almeyiti wa ama kownuhu mila aladii cala almeyiti famacnaahu annahu dacaa lahum aladii kaanat caadatuhu an yadcuwa bihi lilmowtaa dadka dhintay ducadii uu ku akhrin jiray janaasada ugu akhrin jiray ayuu ugu duceeyey kuwan macnuhu sidaa weeyaan ee salaad maahan buu leeyahay afar takbiirood lahoo la yaqaan ma aha daxaawi isagu wuxuu yidhi macnaa dalika ima an yakuuna naasikhan limaa madaa min tarki salaati calayhim daxaawi isagu wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa xadiidkan inuu nasakhay kii ka horreeyey oo ahaa inaan shahiidka lagu tukanaynin kan baa naasikh ah buu leeyahay ixtimaalka labaadna wuxuu yidhi min wuxuu ku sheegay min sunnatihim anlaa yusallaa calayhim ilaa bacda haadihi mudda ilaa bacda haadihi اlmuddati اlmadkuura hadal kalena marka uu keeno wuxuu yidhi sunnada sunnadooda waxay tahay inaan lagu tukanin shuhadada ilaa siddeed sano kadib maahane waa marka wax sidaa usii xoog badan ma ahan taasida ixtimaal saddexaad wuxuu sheegay in asalaatu calayhim jaa-isat bikhilaafi gayrihim fa inahaa waajibatun yani wuxuu leeyahay shahiidka salaada lagu dukadaa waa jaa-is waa lagu dukan karaa waajib laakiin ma aha dadka kale aan shahiid shuhadada iyagu aan ahayn in lagu tukadaa iyadu waa waajib saasaa lagu kala xambaaraa tan jawaasay sheegay labada xadiis marka la jamciyo jawaasaa ka soo baxayo amaa dadka aan shuhadada ahayn iyagu waajib waa in lagu tukado kujirabacdi ahlilcilmina waxayba ku tageen arrintan nebigay khaas u ahayd min khusuusiyaatihi bay ku tiriyeen qaar waxay yidhaahdeen nafyiga waxaa lagu xambaarayaa calaa maa kaana qabla dafni qaar sidaanay u jamciyeen shahiid laguma tukado waxaa laga wadaa intaan la aasin ka hor waa lagu tukadaana maxay noqonaysaa markii la aasa kadib qabrigiisa inta la tago waa lagu dukan karaa nebigu sidaasuu kala yeelay saasay dhahayaan macaanidaa buu ishaaray middaan waxaad mooddaa inay ugu roon tahay alimaamu nawowi oo ishaarayo duca inay ahayd ee salaad janaasa oo inaanay ahayn baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lbinaa'i dhisidda cala alqabri qabriga korkiisa la dhiso ayb qaala xadaana axmed bnu xambal qaala xadaana cabdurazaq qaala ahbarana bnu jurayjin qaala ahbaranii abu zubayr annahu samica jaabiran yaquul samictu nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigaan maqlay nahaa isagoo reebayo an yuqcada in la fadhiisto cala alqabri qabriga dushiisa in lagu fadhiisto wa an yuqasasa in la nuuradeeyo an yuqasasa iyo yujasasa isku macno tajsiiskuna waxaa weeyaan ama nuuradda ama shamiinto la mariyo shamiinto ama nuuryad wayubnaa calayhi in la dhisana waa reebay nebiga sal l slam ayb ayb muslimna marka xadiidkan waa wariyey tajsiis iyo taqsiis intaba waa ku yimid alimaamu nawowina majmuuca wuxuu ku yidhi yukrahu an yujasasa alqabru qabriga in la shamiiteeyo waa la reebay ama la nuuradeeyo wa an yuktaba calayhi in lagu qoro ismu saaxibihi aw hayri dalika qofka qabrigaa ku duugan magaciisa in lagu qoro wa an yubnaa calayhi in la dhiso waa la reebay wahada laa khilaafa fiihi cindanaa wuxuu leeyahy annaga agteenna shaaficiye haddaan naha khilaaf kama taagna arrinta inaynan bannaanayn in yacnii la reebay nahyigeena wbihi qaala maaliku وaxmedu wadaawuudu wajamaahiiru culamaana saasay dhaheen waqaala abu xaniifata abu xaniifa wuxuu yidhi laa yukrahu lama kahdo qulnaa laakin naqla الطaxaawiyu fii xaashiyatihi calى maraaqi الfalaax laakin naqla الطaxdaawiyu can saaxib الbaxri qowlahu alxadiiثu اlmutaqadimu yamnacu اlkitaabata xanafiyada qaarkood baa marka waxay soo yidhaahdeen sidaas xadiidkii lasoo sheegaa in wax lagu qoro diidaayo falyakun ha ahaado huwa almucawala calayhi midka la qabsanaayo kaa ha noqdo wa qaala ibraahim alxalabiyu fii gunyati اlmutamallii fii sharxi munyati اlmusallii wa kariha abuu yuusuf alkitaabata aydan abuu yuusufna waa diiday isaguna waa aimada xanafiyada ka mida taqsiiska luqada waxaa lagu yidhaahdaa alqasu wاljasu lugaة xijaaزiyaة waqiila alxijaaraة min aljasi waqad qasasa daarahu jasasahaa wamadiinaة muqasasaة maطliyaة bilqasi nuuradda iyo wixii kale wax lagu dhiso xadiidka marka wuxuu reebayaa qubuurta in la dhiso baabkii xadiidku ay isleeyihiin wالnahyu yaqtadi اlfasaad nahyigu wuxuu keenaa fasaad wa huwa yufiid الtaxriim nahyigu waxaa kaluu faa'iideeya taxriim marka waa inay xaaraam tahay wixii taxriimkaa ka rarayaa deliil la yskaga raraa dadka iyagu markaa dhahayo qubuurta saalixiinta waa la dhisi karaa iyagu si loo ogaado calaamaadkooda loo ogaado laba deliil baa lagu naqdin karaa deliil waxaa weeyaan cillada loo reebay qabri in loo dhiso waa maxay in lagu fidnoobaa laga cabsaday lacna allahu alyahuuda wاnnasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid ambiyaa'ihim wa saalixiihim yacnii dadkii mafsadadu ay iyagu xaggoo iyaga yacnii sababtooda ay dadka yacnii mafsadada in iyaga lagu xadgudbaa ay ka imaanaysa haddii la yidhaha iyaga waa la ogol yahay xukunkii baa la dhar tiray xadiidkii baan macno loo yeelin markaas haddaad tiraa caamadan ayaan la dhisin saalixiintana ha la dhiso macnihii nebigu u jeeday baa dardartayba sooma fahme ile nebigu wuxuu ka hadlayaa waa dadkan saalixiinta in lagu in lagu fasaado ka baqayaa iyaga qubuurtooda waana sidii dhacdayo waqaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan ilaa aakhirihi waa sida laata sanamkan laata la yidhaha ninsa wuxuu ahaa ixsaan badan markuu dhintay qabrigiisay dul nagaadeen sidaasaa in lagu caabudo sabab ay u noqotay ibnu xajarna wuxuu yidhi waqisatu saalixiina kaanat mubtada'a ama mabda'a cibaadati alawhaan saalixiinta qisadooda waxay ahayd buu yidhi meesha sanam caabudnimadu ka bilaabatay iyagaa quligii lagu sameeyey markaasaa dadku diinta ugaga qaribantay ayb midda labaadoo kale waxay tahay oo arrinkaa beeninayso ambiyada ilaahay cid ka wanaagsan hadday mas'aladaasi tahay mas'alo yacni sharcigu maqsuud ka dhigay la rabo si dadkaas loo ogaado salaaxoodii waxaa la ogsoon yahay ambiyada ilaahay iyo rusushii alle nebigeenna maahane cid kale oo qabrigiisa la yaqaano ma laha ayb cid aan nebi moxamed ahayn oo qabrigiisa la garanayo ma laha aawo marka ambiyadii kaleo dhan qubuurtoodii maxaa ilaahay cirka u geli waayeena oo markaa yacnii in la dhiso oo magacyadoodii lagu qoro si dadku ugu daydaan ninkan sida uu sheegayo haddii la raaco arrin marka ma ahayn ah arrin maynan ahayn maqsuud sharci ah ma aysan ahayn ayb ambiyada in lagu daydo laakiin qubuurtooda yacni maqsuud sharciya in la dhiso ma ahayn bal waxaa weeyaan waxaa ka imaan karto in la caabudo taa darteed baanan baa dadka ilaahay uga indha tiray in badan qubuurahooda rasuulkeenna amaa isaga waa ka ducaystay oo isagoo allowba baryeyba intuusa dhimannin buu ilaahay tuugayo wuxuu yidhi allaahuma laa tajcal qabrii waanan yucbad ilaahu qabrigayga sanam ha iga dhigin ilaahu qabrigayga sanam ha ka dhigin marka rasuulkeenna ilaahay buu sii baryeyba marka ma noqonayo isaga qabrigiisa sanam ayb oo allah ka ilaalinaya tayawalidaalika wax lagu sameeyo dad waxay yihiin aan la aqoonin qubuurtooda wax lagu sameeyo yaa nebiga qabrigiisa lagu samey karin waad arkaysa binaha marka sidaasaa marka uu yahay qaala xadaanaa musadadun wacumaan ana kan marka imaamu nawowi dhahayo yukrahu an yujasasa alqabru waan yuktaba calayhi ismu saaxibihi ow hayru dalika waan yubnaa calayhi wahada laa khilaafa fiihi cindana ayb wuxuu leeyahay annaga agteenna haddaan shaaficiyana khilaaf ma leh haddaad marka soo qaaddo xaashiyooyinkii dambe xawaashidii baajuuri haddaad keento adaa soo daahay baa lagu dhahayaa waa kan imaamu nawowi wuxuu leeyahay wahada laa khilaafa fiihi cindana wax istinaana ma sheegin cid gaar loo reebaayo ma ka hadlan imaamu shaaficina macnaha tacdiimkau ishaaray asaga laftirkiisa qaala xadaanaa musadadu wacuثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa xafs bnu khiyaad can ibni jurayjin can sulaymaan bni muusa wa can abi الzubayr can jaabirin bihada اlxadiid ayb meeshan marka muxuu u keenayna wuxuu leeyahay can sulaymaana bni muusa wa can abi zubayr can jaabirin abu zubayr yani waa mudallis iyaa la dhihi karaa inkastoo xadiidka muslim uu wariyey haddana sulaymaan bnu muusa buu ayuu kusii dhex daray qaala cumaanu ow yuzaada calayhi buu yidhi in wax lagu daro lagu ziyaadiyo oo qabriga ciiddii laga soo bixiyey ciidaan ahayn lagu sii badiyo ila irtifaaca ka dhalanaya ee kornoqoshee taasaana la diidayaa markaas wazaada sulaymaan bnu muusa wuxuu ku daray ow an yuktaba calayhi in lagu qoro walam yadkur musadadun fii xadiidihi ow yuzaada calayhi qaala abu daawuud khafiya calaya khafiya calaya waxaa korkeega ka qarsoonaatay min xadiidi musadadin xarfu waan waan yaa ka qarsoonaaday ow an yuktaba calayhi anta قال xdثna القعنبي عن mالك عن بن شهاaب عن سacيiد بن المسyب عن أbي هuريرaةa أن رsuuل الlaه صلى اه علي وسلم قاaل qاaتل الله اليهوuda يهوud allah lacnado اتakhadوu qبuuرa أنbiyaaئiهim nebiyaalkooda qubuuradooda ayay masaajida ka yeesheen masaajid bay ka dhigteen اتikhaaذu الqبuuri masaajid see waay macnaheedu iyadu waa sideeda اتikhaaذu الqبuuri masaajid waxaa weeyaan qabriga agtiisa in lagu cibaadaysto salaado lagu tukado oo qur-aan akhris lagu sameeyo ducada meeshaa lala raadsado qofku hadduu leeyahay qabrigaa hebel agtiisa ducada waa lagu aqbalaa oo ducadii uu la soo istaagayo salaaddii ku dukanayo agtiisa oo uu moodaayo yacnii macno kale inuu ku jiro faqad ittakhada daaka alqabra masjidan buu ka dhigtay macnaha marka ugu badan in xaggiisa in loo sujuudo salaadihii iyo markaa lala aado waxyaabahaasa marka waxay tahay itikhaadu اlqubuuri masaajid oo qabrigii in maxalu sujuud laga dhigto sujuudduna marka waa cibaadaadka iyadu masaajidda sujuuddana waxaa dhici karta in inta la cabiro salaadoo dhanna loo jeedo salaad bilaa sujuuda ma jirteen ayb walidaalika xaafidku wuxuu leeyahay meelaha uu uga hadlo laa tattakhiduu buyuutakum qubuuran guryihiinna qubuur ha ka dhiganina wasalluu fiiha ku tukada guryaha dhexdooda iyo diahar uu keenayoo khaymad ay dhisatay xasan bin xasan bin cali naagtiisa markuu isaga dhintay khaymad ka ag samaysatay qabrigii waa lala hadlay markaasay waxay maqashay yacnii hadal iyada markaasi eedayn ku ah khaymadii wuxuu bay baabi'isay aduu afarkaa meelaha markuu sheegayo fatxulbaariga juska labaad meelaha ma koowaad wuxuu leeyahay sababta loo reebay baa waxay tahay qofku haddii uu ag dego qabriga qofkiina qof muslima uu yahay laabudda inuu qabriga kuyacni inuu salaad tukanayo qofku hadduu qof muslima uu yahay waa tukanaa dabcan qabrigii marka meeshii aad deganayd haddaad ag keento maxaa dhacaya markaas adigiina salaad aad tukanaysid kollaba mar walba aad salaad tukanaysid maxaa ka dhalanayana inaad ku ag dukatid ku ag tukashadana waxaa weeyaan ittikhaadu alqubuuri masaajid ibnu xajar waa wax sidaa dhahay marka macaanidaasoo dhan marka waa waa midda la leeyahay marka taas marka haddii masaajidkanoo lagu tukada qabri ama gadaalha looga dhiso ama gees ha la aadiyee agtiisii in cibaadaad lala soo doonto waa min baabi ittikhaadi اlqubuuri masaajid ayb lacnaddana marka waxay keenaysaa xaaraan inay tahay o aysan bannaanayn baabu karaahiyati اlqucuudi calى اlqabri hadday xaaraan tahay marka waa la zuulina munkar baabu karaahiyati اlqucuudi calى اlqabri baabu bayaani karaahiyati اlqucuudi fadhiga cidda la nacay caddayntiisiibu baab yahay calى اlqabri qabri korkiis lagu fadhiisto yni qabriga dushiisa in lagu fariistay karaahada la karaahaystay qaala xadaanaa musaddu qaala xadaanaa khaalidu qaala xadaanaa suhaylu can abiihi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam laan yajlisa axadukum midkiin inuu fadhiisto calaa jamratin uu ku fadhiisto dhimbil dab ah korkeed inuu ku fadhiisto fatuxriqa ay gubto hiyaabahu dharkiisa xataa takhlusa ilaa ay u soo gudubto ilaa jildihi maqaarkiisa intay kaga soo gudubto yaa khayrun lahu u khayr badan isaga min an yejlisa inuu fadhiisto calaa qabrin qabri dushiis inuu ku fadhiisto maxaa yeeley qofka ku jira ayay dhib ku tahay ood dhibaysaa mana la rabo qof muslima inaad xayan wamayitan ku dhibto lama ogola waana ixtiraam daro imaam maalik iyo jumhuur ayaa marka waxay isku khilaafsan yihiin la-an yajlisa axadukum juluuskan maxaa laga wadaa imaamu maalik isaga wuxuu leeyahay juluuskan waxaa laga wadaa an yajlisa liqadaa'i xaajatin yaanu ku fariisanin waxaa laga wadaa buu leeyahay yaanu ku saxaroonin manheeayb ee fadhiga caadiga ma laga wado dhahaya kinaaya markaa ku jirto younan ku fadhiisanin qabriga korkiisa yuusan kaadi iyo saxare iyo la aadin jumhuurtuna waxay leeyihiin maya sideedaas caadiga ah wayb tacbiirka xataa miaalka la bixiyey saxare ima soo geli karta waxaa laysku miaalay qabrigoo dabada la saaro lagu fadhiisto iyo dhimbil daboo dabada la saarto ee dhimbisha dabkaa iyada saxare iyo loolama aadaban soo maha ayb marka miaalka laftirkiisa haddii la fiiriyo macnaha jumhuurta u xoojinaya xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa inaan macnihii loo tarjamay oo ah qabriga in lagu dul fadhiistaa inaysan bannaanayn oo la reebay qaala xadaana ibraahim bnu muuسى الraaزiyu qaala akhbarana ciisa qaala xadaana cabdالرaحmaan yacni bna yaزiid bni jaabiri can busri bni cubayd الlaahi qaal samictu waahilaةa bna اlأsqac yaquulu samictu abaa marha diin اlghanawiya yaquul qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه ali wslam nebigu wuxuu yidhi laa tajlisuu cala اlqubuuri qubuuraha dushooda ha ku fadhiisanina walaa tusalluu ilayha xaggeedana ha u tukanina qabriga xaggiisa haddii salaada loola jeesto waa nahyi aad u daran waay ayb agtiisa haddii lagu tukado aan xaggiisa qiblo ahaan loogu jeesaninna waxaa weeyaan iyaduna nahyiga waa ku jirtaa saasaa ibnu xajar leeyahay nahyigaa kala adag xurmada ama yacnii nahyiga ayaa sii kala daran markaad qiblo ka dhigato iyo markaad gees kaga tukatid waa kala daran yihiin oo markaad qiblada ka dhigato iyo aad u sii daran xadiidkanna taasuu ishaareeya baabu اlmashyi fi اlxidaa'i bayna اlqubuuri baabu bayaani xukmi اlmashyi socodkii xukunkiisa caddayntiisiiba u baab yahay fi lxidaa'i ay bilxidaa'i kaba lagula socdo bayna alqubuuri qubuuraha dhexdooda marka qubuuraha la aadaayo la dhex joogo in kabaha layska siibo ama xukunka in kaba lagula socdo qubuuraha dhexdooda qabri qubuuraha markaad socoto inaad dacaskaaga iskala dhex marto xukunka ku soo arooray caddayntiisiiba u baabyahay qaala xadaanaa sahlu bnu bakaar qaala xadaanaa laswad bnu shaybaan can khaalid bni sumayr assaduusiy can bashiir bni nahiik can bashiirin mowlaa rasuuli illahi sal ll slam wa kaana ismuhu fi ljaahiliyati magaciisa waagii jaahiliyada waxaa la dhihi jiray zax waxaa yacnii uu ahaa zaxma bna macbadin fahaajara ilaa rasuuli illahi sal slam nebiga ayuu u soo hijrooday faqaala nebiga wuxuu yidhi masmuka magacaa qaala zaxmun qaala waxau yidhi bal anta bashiirun bashiir baa tahay buu yidhi qaala baynamaa ana umaashi qaala waxau yidhi baynamaa xilli ana aniga umaashii aan la soconaya rasuulallahi sal slam nebiga mara biqubuuri lmushrikiin mushrikiinta qubuurtooduu soo maray faqaala waxa uu yidhi nebigu faqaala waxa uu yidhi laqad sabaqa haaulaa'i laqad sabaqa mase subiqa wax subiqa oo u dhigaayo maa jiraan y laqad sabaqa haaulaa'i kuwan khayran khayran mu idin yidhi marka khayran kaiiran laqad sabaqa haaulaa'i kuwan waxay dhaafeen khayran kaiiran khayr fara badan bay dhaafeen saasuu shaarixan uu sheegaya ayb laqad sabaqa haaulaa'i kuwan waxay dhaafeen khayran khayr bay gudbeen kaiiran fara badan alaaan saddex buu yidhi uma mara biqubuuri اlmuslimiin muslimiinta qubuurtoodii buu maray faqaala wuxuu yidhi laqad adraka haaulaa'i kuwan waxay haleeleen khayran kaiiran khayr fara badan waxaanad min rasuulilahi sal l slam nebiga waxaa ka timid nadratun halmar fiirin ayb waxaanad min rasuulilahi sal slam yanii wakhtigeeda waxaa soo galay waayo nadratun halmar fiirin baa nebiga xaggiisii ka timid faidaa rajulun nin waaba isaga oo yamshii fi lqubuuri qubuurta dhexdooda soconayo calayhi naclaani laba kobood oo wato faqaala wuxuu yidhi yaa saaxiba sibtiyatayni war midkan labada kobood watow asibtiya kaba waxaa la yidhaahdaa aan dhogor iyo waxaas aan lahayn ayb yaa saaxiba sibtiyatayni wayxaka ayb war hooggaaga eh alqi tuur sibtiyatayka labadaada kobood rid oo iska tuur ayb tuurkabaaha yacni iska bixi fanadara arajulu ninkii waa fiiriyey falamaa carafa rasuulullahi sal l slam markuu nebiga gartay khalacahumaa waa siibay faramaa bihimaa markaa yacnii waa tuuray intuu siibay ayuu iska tuuray ayb xadiidka isnaadkiisu waa saxiixo imaam axmed baa saxiix yeelay waxaana laga qaadanayaa inaan qubuuraha kaba lagula dhex marin oon lagula dhex soconnin oo qofku markuu qubuuraha soconaayo inuu iska siibo kabaha gacmihiisa iskaga qabsado oo uu markaa ku socdo isagoo cagacad haddaan marka dhib kale iyo duruuf kale aynan haysanin sunnadu inay sidaa tahay ee xadiidkan laga qaadanaya xadiid kalaa jira marka bacda ahlilcilmi weliba shaaficiyadu sida ay qabaan iyagu waxba dhiba inaysan ahayn qabuuraha dhexdooda in kaba lagula socon karo waxayna deliishadeen culummadaas wainnahu la yasmacu qarca nicaalihim meydka dadka sagootiyey way ka soo laabanayaan isagoo maqlaayo kabtiisa kabtooda shanqartooda kobahooda shanqartooda iyo isagoo maqlaayo yay ka soo tagaan marka inay kaba wateenaa meeshan ku cad bay dheheen xadiidkaasi iyaguna marka la imaadeen ibnulqayim marka isaga wuu ka hadlay mas'alada marka wuxuu tilmaamay ayb qaala alxaafid shamsudiin ibnu اlqayim waqad ikhtalafa annaasu fii haadayni اlxadiiثayni fadacafat طaa'ifaة xadiiثa bashiir culamada qaar waxay yidhaahdeen xadiidkan bashiir waa daciif qaala albayhaqiyu rawaahu jamacaة can اlaswad bni shaybaan walaa yucrafu ila bihada اlisnaadi waqad habata can anasin can الnabiy sal ا slam fadakara hada اlxadiiث waqaala axmed bnu xambal xadiiثu bashiir isnaaduhu jayidun adhabu ilayhi ila min cilatin xadiidkan isnaadkiisu waa jayid waanan ku tegayaa buu yidhi ilaa cillo ama dhibaato inay jirto oo kabaha loo siibi waaye ma ahane waa kabaha waa siibayaa buu yidhi aniga qaala almujawisuuna qolada iyagu marka dhahayaan waa lagu mari karaa kaba qubuurta dhexdooda waxay dhaheen yaxtamilu an yakuuna anabiyu sala allahu calayh waali wasalam ra'aa binaclayhi qadaran waxaa laga yaabaa bay dhaheen nebigu inuu ninkaas kabtiisa ku arkay wasakh iyo najaas iyo waxyaabahaas ninka nebigu waaba u dhawaaqaybe see kabta inay najaas leedahay isagoo meel dheer jooga nebiga uga arkayn fa amarahu an yakhlacahumaa inuu siibuu faray wayaxtamilu an yakuuna kariha lahu lmashya fiihimaa waxaa laga yaabaa nebigu marka inuu u kahday kabahaas inuu ku socdo ninkaas lima fiihi min alkhuyalaa kabaha sibtiyataynka yacni faajeertanka iyo yacni xaragada ku jirta darteed ayuu nebigu u nacayo war kabahana ku xaragooninoo siib yay ka dhigan tahay dheen ee qubuuraha macno ku jira maahan in loo diiday ayb fa ina annicaala sibtiya min ziyi ahli اtanacumi warafaahiyati waa dadka ahlu tanacumkaa qaata kabahaas kamaa qaala cantara beyd buu keenay ibnulqayim marka wuxuu yidhi wahada laysa bishayin warkaani waxba ma ahan ayb walaa dukira fi اlxadiiثi shayun min dalika xadiidka dhexdiisana waxaan ixtimaalaadkan laguma dhex sheegin ayb wman tadabbara nahya الnabiy sala اllahu calayh ali wasalam qofkii fiirfiiriye buu yidhi nebiga nahyiga uu reebay can iljuluusi cala alqabri qabri in la dul fadhiisto oo lagu kor fadhiisto nebiga reebista uu reebay ninkii fiiriyo ayb walittikaa'i calayhi qabriga in la cuskado barkin camal laga dhigta reebista uu reebay ninkii arko ku tadabburo waalwadci calayhi in lagu istaago calima wuxuu ogaanayaa ana nahya nahyigu inamaa kaana ixtiraaman lisukkaanihaa axaadiidtaa ninka isu geeya wuxuu ogaanayaa buu yidhi nahyiga cilladiisu inay tahay ixtiraam la ixtiraamaayo qubuurahaas dadka deggan an yuudaa binnicaal kaba in lagula is-istaago fowqa ru'uusihim madaxyadooda iyaguna waa kaa hooseeyaan adna inaad kaba iskaga is-istaagtid walihaada yunhaa can اltagawuطi bayna اlqubuuri saa darteed wuxuu yidhi qubuuraha dhexdooda in lagu dhex saxaroodo waa la reebayaa buu yidhi waأhbara الnabiyu salى اllahu عalيyه ali wslam nebigu wuxuu sheegay ana اljuluusa calى اljamrati xatىa taxriqa اhiyaaba khayru min اljuluusi calى اlqabri wmacluumu ana hada akhafu min almashyi bayna اlqubuuri bالnicaal tan iyo taa taabaa fudud buu leeyahay وباljumlati isku soo duub faاxtiraamu اlmayiti fii qabrihi in lagu ixtiraamo bimansilati اxtiraamihi fii daarihi gurigiisa ixtiraamka dhexdiisa lagu ixtiraamayo kale weeyaan allatii kaana yaskunuhaa fi dunya uu deganaan jiray faina alqabra qad saara daarahu maxaa yeele qabrigii wuxuu noqday daartiisii waa gurigiisii wa marka inaad kaba ugu is istaagtid ma fiicno firaashkiisii iyo gogashii uu jiifanayo ma fiicno waqad taqadama qowluhu salى اllahu عalيh ali wslamna waa soo hormaray kasru cadmi اlmayiti ka kasrihi xayan fadalla calىa ana اxtiraamahu fii qabrihi kaاxtiraamihi fii daarihi wاlqubuuru hiya daaru اlmowta wamanaasilhum wamaxalu tasaawurihim wacalayha tanzilu اraxmatu min rabbihim wاlfadlu calىa muxsinihim fahiya manaazilu اlmarxuumiin wamahbad الraxmati wayalqaa bacduhum bacdan calىa afniyati qubuurihim qubuuraha daaradahooda ay bannaanadooda ay ku kulmaan arwaaxdooda ku kulantaa ytajaalisuuna wayatazaawaruuna waa fadhiistaan waa isku booqdaan kamaa tadaafarat bihi alaahaar aaahaartusay ku timiduu yidhi waman ta'ammala kitaaba alqubuuri libni abidunyaa ibnu abidunyaa kitaabkiisa alqubuur qofkii fiirfiiriyo ra'aa fiihi aahaaran kaiiratan fii dalika aaahaar badan buu ku arkaa oo baabkaa ku saabsan buu yidhi bacdu innaas marka bilmunaasaba kitaabu ruux ibnuulqayim aaahaartan iyo axaadiidtan aad buu ugu dhigay bacdi naas baa marka waxaan ka maqalnaa inay dhahaan ibnuulqayim kitaaburuux wuxuu alifay inta uu isagoo weli yacnii ayaamu tasawufihi markuu mutasawifka ahaa buu alifay ibnu taymiya intuusan u imaanin qofka waxaa fiican markuu wax ka hadlaa ama uu naqdinaayo kitaabka uu naqdinaayo horta inuu isaga akhriyo kow ayb kitaaburuux waxaa ku taal isaga laftirkiisa qaala shaykhunaa shaykhu lislaam wqad samictu shaykhanaa buu leeyahay waa bacda ibnu taymiya markuu yimid kadib ayb marka qofku waxa uu naqdinaya horta inuu isaga suuro ka haystaa la raba maana haddii wixii qof uu ka maqlaba ou iska sallimo uu is yidhaha hebel soomaa waxaa hebel laga maqlaa bis waay hadduu is yidhaahdo bis waay wa amaa tadciifu xadiidi bashiir famimaa lam naclam axada dacana fiihi bal qad qaala alimaam axmed isnaaduhu jayidun cid culummadii horeo daciifisay ma haynuu yidhi وqاaل cبdالرحmن بن مهdي kاna cبdاللahi بن cثman yquل فيihi ayb cabdاn kaana cabdاللahi بن cثmaan yaquulu فيihi wuxuu dhihi jiray xadiiثkan xadiiث جaيد وraجuل ثiqة ayb وأma مucaaرadaته بqowlihi sl اه sلم إnahu layasmc qarca نicaalihim taa lagu mucaarado famucaaradaة faasidaة weeyaan buu yidhi waa mucaarado faasid ah faina hada ihbaaru min الnabiy sal ا slam biاlwaaqici xadiidkaas wainahu layasmacu qarca nicaalihim waa nebigu waaqic buu ka warramayay xugun maahan xadiidkaas laa amar walaa nahyi midna kuma jiro xadiidkan marka waa ihbaarun biاlwaaqic waaqica jiro unbuu nebiga uga warramayay sal اllahu alayh ali wasalam wa huwa samaacu اlmayiti qarca nicaali اlxayi waxayna ahayd meydku inuu maqlaayo kabaha shanqartooda ee kab waa lagula socon karaa iyo lagulama socon karaa xadiidkan maba ka hadlaayo wax jiro unbuu ka hadlay bis wa hada laa yadullu cala alidni kan idin ma tusaayo fii qarci alqubuuri waalmashyi baynaha binnicaal xadiidkan makuu sheegayo maku dhahaayo orodoo kabaha yacnii kabaha ka shanqari markaad qubuurta marayso si meydka kuu maqlo maaha saas ayb whada laa yadul cala idni id اlihbaaru can wuquuci shay laa yadullu calaa jawaasihi walaa taxriimihi shayga marka laga warramayo bimujarad اlihbaar tahay taxriim iyo jawaas midna ma tuso walaa xukmihi xukunkiisana ma tuso fakayfa yucaaradu اnahyu sariixu bihi xukun sariix ah oo nebiga laga hayo see marka arrinkanoo kale loogu mucaaradaya qal الhaطاabiyu habta ana rasuul اlah sal slam nahaa an tuba alqubuur ka bacdi marka ibnu maaja xadiid uu keenay iyo ayuu ka sii hadlay ayb marka yani waxaa weeyaan xadiidka iyo kan iska hor imaan maayaan marka wuxuu la mid yahay xadiidkii ahaa cadi ibnu xaatim markuu nebiga uga sheekaynayey in nabadgeliyo iyo cabsida dadka ay ka bi'i doonto iyo waxyaabaha markuu nebigu ka hadlaya wuxuu sheegay waxaa la gaari doonaa in naagta keligeed intay ka soo safarto xiira ay kacbada timaado maka ay timaado iyadoon cidna ka cabsanaynin bacdu naas baa xadiidkaa waxay u qaateen naagta biduuni maxram inay safri karto axaadiid cad oo waadixa waxaa jirto inaynan safri karin biduuni maxram oo xukunkiiba nas ku ah kan oo marka waaqic dhici doono uu nebigu uu ka warramay ma la ammaanay lama ammaanin waxna aynan ku jirin yacnii in looga hor imaado maaha xataa ibnu daqiiq iyo khataabi iyo waa waa ka hadlaan tanoo kale baabkan waxyaabaha marka shayga haddii calaa wajhi likhbaar loo sheegay iyo calaa wajhi lxukmi marka loo sheego marka xukunka amar iyo nahyi baa ku tacalluqaaya laakiin ikhbaarka bimujarad alikhbaari can ilwaaqic xugun amar iyo nahyi kuma tacalluqayo ma la gartayna ayb wacalaa haadaa falaa farqa bayna annacli marka haddaan xukunka cilladiisa fahmnay oo waa maxay kabaha in lagula dhex socdo qubuurta waxaa loo diiday dadkaas amwaadda muslimiinta in dhibka looga ilaaliyo wacalaa haadaa marka falaa farqa bayna annacli waljumjumi waalmadaasi waazarbuuli waa noocyo kaba ah oo kolle isagu iyagu ay yaqaaneen ayi nooc oo kaba ah marka waa isku mid ila iidahaasaa ka xasilaayeen wa qaala alqaadi abu yacla waxa uu yidhi dalika mukhtasun binnicaali sibtiya kabaha sibtigaa bis baan qubuurta lagula dhex mari karin kuwa kale waa bannaan tahay buu yidhi isaguna laa yatacdaaha ilaa hayriha waa daahirnimo taasoo kale qaala wuxuu yidhi lianna alxukma tacabudiyun hayru mucallalin xukunkan waa tacabudi xugun oo macquululmacnaa ma ahan ibnulqayimna inuu macquululmacnaa yahay buu sheegay mogtahay falaa yatacadaa mawrida nasi ma tallaabayo marka intii naska ku soo arooray qaacidada uu dejiyey waa sax xukunku hadduu tacabudi yahay inta naska ma la dhaafaayo laakiin hal haadaa saxiix yani tacabudi ma yahay kan mase waa xugun cilladiisa la yaqaano mid cilladiisa la yaqaan wa markaasuu ibnulqayim wuxuu yidhi wafii ma taqadama kifaayatun fii raddi haadayb wixii soo hormaray baaba ku filan kan radintiisu marka wuxuu ka wadaa mar haddii cilladii iyo culummadii laftirkoodu ay sheegeen macnahaas ka sheegeen isagu marka kab gaar ah ma jirta qaala xadaana mxamed bnu sulaymaan alanbaariyu qaala xadaana cabdulwahaabi can ibni caطaa can saciidin can qataada can anasin can الnabiyi salى اllahu alيyه ali waslm qaala ina alcabda ida wadica fii qabrihi addoonka haddii qabrigiisa la dhigo watawallaa canhu asxaabuhu asxaabtiisiina ay ka jeestaan innahu la yasmacu wou maqlayaa qarca nicaalihim kabtooda shanqarteeda kabta yacnii kabahooda shanqarteeda wou maqlayaa waa khabar ha lagula socdo lama dhihin marka idin iyo jawaas ma loo deliisho karaa xadiidka annacam kii hore laakiin nahyun sariixun ayuu ahaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan almayitu meyidka yuxawalu la wareejinayo min mowdicihi booskiisa lilamri liajli اlamri arin yaxduثu ee yacnii dhacayo arrin dhacaysa darteed meydkii in meeshii lagu duuga laga soo bixiyo meel kale lagu aaso qaala xadaثna sulaymaan bnu xarbin qaala xadaثna xamaad bnu zayd can saciid bni yaziida abi maslama can abi nadra can jaabirin qaala dufina maca abii aabbahay waxaa lala duugay rajulun nin aabbihii uxuduu ku dhintay cabdullahi bni camr bni xaraam ayaa la dhihi jiray fa kaana fii nafsihi nafsadeyda dhexdeeda min daalika kaagaa waxaa kaga sugnaan xaajatun baahi baahi unbaa igu jirtay fa akhrajtuhu waan soo bixiyey bacda sittati ashhurin lix bilood kadib famaa ankartu minhu ma aanan inkirin isaga xaggiisa shay-an wax ilaa shucayraatin tima yaryar maahane kunna fii lixyatihi garkiisa ahaayeen mimaa yelil arda mimaana ah yelil arda dhulka meesha xigta ah xoogaa timahabaa yar isbedelay inta kale sidiisuu ka ahaa ayb maxalushaahidka marka waxaa weeyaan de wakhtigii nebigay ahayd waa maqlay nebiguna dabcan marka inay bannaan tahay hadday marka xaajo iyo baahi timaado meydkan meesha inta laga bixiyo meel kale lagu aasi karo ayb marka fakaana fii nafsii min dalika xaajatun baahi ay ilaa ikhraajihi soo bixintiisii baan u baahday marka waa lilamri yaxdusu baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi tanaa'i ammaanta cala almeyiti meydka korkiisa la ammaano qaala xadaanaa xafsu bnu cumar qaala xadaanaa shucbaةu can ibraahiima bni caamirin can caamir bni sacdin can abi hurayrata qaal maruu calىa rasuuli اllahi sal slam bijanaazatin bay soo mariyeen nebiga korkiisa faatnow calayha khayran khayr bay ku sheegeenay ku ammaaneen faqaala nebigu wuxuu yidhi wajabad way waajibtay uma maruu biukhraa faatnow calayha sharan shar bay ku ammaaneen yacnii sharay ku sheegeen faqaala wajabat waa waa waajibtay shartii baa u waajibtay uma qaala ina bacdakum qaarkiin calaa bacdin qaarka kale shahiidun markhaati buu ku yahay ina bacdakum khitaabkan marka saxaabada miyuu ku saabsan yahay mase ummadoo dhan baa loo jeedaa bacdi ahlilcilmi waxay dhaheen saxaabaduu ku kooban yahay oo saxaabada maadaama ummad akhyaara ay ahaayeenoo cuduul ah oo iyaga yacnii kulligood la yidhi saxaabadu waa cuduul cidda ay marka khayrka ku sheegaan waa cid dad khayrle u markhaati kaceen wey cidda ay markaa sharta ku sheegaanna de cid xun uu yahay amaa hayruhum ma laga helayay dhahaan tilmaanta noocaas oo kale ah marka bacdu ahlilcilmi sidaasay yidhaahdeen qaarna waa muslimiinta akhyaartooda iyo culimmadooda qofkay khayr ku sheegaan bay yidhaahdeen baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii ziyaarati اlqubuuri qubuurta ziyaaradooda booqashadooda ziyaarat اlqubuur qaala xadaanaa moxamed bnu sulaymaan alambaariyu qaala xadaanaa moxamed bnu cubayd can yaziid bni kaysaan can abi xaasim can abi hurayrata qaala ataa rasuulu اllahi sal ly slam nebiga wuxuu yimid qabra ummihi hooyadii qabrigeedii buu yimid fabakaa wa abkaa waa ooyey waana ka oysiiyey dadkii abkaa waa ka ooyinsiiyey man xowlahu agagaarihiisa dadkii ahaa marka waa abwaa ayaa nebiga hooyadiisu ay ku dhimatoo lagu duugay markaana waxay ahayd markii nebigu uu soo socdayoo maka uu u soo socday ayay ahayd isagoo kun iyo yacnii dhowr boqoloo wato xudaybiyada waqhtiga xudaybiyay ahayd kun iyo afar boqol oo hubaysan isagoo ay la socdaan ayuu halkaas soo maray markaasuu nebigu marka waa ka oysiiyey dadkii isagana waa ooyey faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxau yidhi istaadantu rabbii rabbigay baan idin weydiistay caza wajalla calaa an astaqfira lahaa inaan hooyaday u dembi dhaaf dalbo falam yu'dan lii la iima idmin wastaadantuhu waan ka fasax dalbaday an azuura inaan booqdo qabrahaa qabrigeeda faadina lii waa ii idmay ayb fazuuru lqubuura qubuurta booqda fainahaa tudakiru bilmowti geerida ayay ku xusuusisaa qofka ayb xadiidkan marka muslimna waa warinaya isagoo kale waxaa laga qaadanayaa marka ayaa alimaamu nawowi uu leeyahay in la booqan karo qubuurta gaalada in la booqan karo maxaa yeelay laba waa la kala duway istikfaarta waa loo diiday nebiga maxaa loogu diiday gaalnimada ziyaarada waa loo oggolaaday iyadoo istikfaartii la soo diiday oo gaalnimo darteed loo diiday ayaa la oggolaaday ziyaaradiina meeshaa marka waxaa ka cadoo laga qaadanaya ziyaarada inay bannaan tahay qabri gaalinta la tago liajli in aakhiro lagu xasuusto darteed taasi inay bannaan tahay dabcan safar iyo wixii hadday ka maran tahay soo ma garan duco looma tago qabriga gaalka gaalada qubuurtooda duco looma tago walidaalika marka xadiidka aayadda qur'aanka walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan macnaheeda maxaa laga wadaana yani walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrihi qabrigiisa ha istaagin biducaa'i ha ula istaagin jamcu bayna aladilla ilaa aayaddaasa nebigay ku soo degtay nebigiina waa kanaan alimaamu nawowi baana wuxuu tilmaamayaa marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa buu leeyahay gaalka qariibka oo qaraabada ah qabrigiisa in la booqo karo zuuru اlqubuura fainahaa tudakiru bilmowti geeridii qof markaa ka muslimka laakiin aakhirana waa lagu xusuustaa isagana waxbaa la taraayo waa loo duceeyaa ayb ziyaarat اlqubuurku marka xukunkeedu waa mustaxab ayb sida culummadu u badan yihiin ragga waa loo sunneeyaa laa khilaafa fii dalika oo xoog badan yani khilaaf waa iska jiraan laakiin aad uma xoog badno naagaha laakiin baaba u keeni doonaa abu daawuud waa laysku khilaafay culammadu marka naagaha ziyaaratulqubuur ma samayn karaan way isku khilaafeen shaykhulislaam ibnu taymiye iyo ibnulqayim iyo shiiraazi iyo abu isxaaq shiiraazi min ashaaficiya iyo yaxya bnu abilkhayr alcumraani saaxibulbayaan iyagu waxay yidhaahdeen inaynan bannaanayn bay ku tageen oo waxay yidhaahdeen uma bannaana naaguhu inay qubuur booqdaan ayb oo axaadiidtii markaa nahaa rasuululahi sal slam can itibaaci nahaana rasuululahi sal slam can itibaaci اljanaa'iz janaasada inaan raacno nebiga waa naga reebaydaas yaa waxay leeyihiin marka haddii janaaso raaciddeed laga reebay qubuur tegiddii janaasadaba aakhira waa lagu xusuustaa iyadaba walam yuczam calaynaana waxay leeyihiin waa sida umu cadiya u fahamtay walam yuczam calaynaadaas waxaa marka ziyaarada marka la joogo yacni nahyigu inuu taxriim yahay tusaayay dhaheen marka siyaaratulqubuurka la joogo xadiidka imaan doono lacana rasuululahi sal slam zaa'iraati اlqubuur ama lacana rasuululahi sal slam zuwaaraati اlqubuur xadiidkaas oo lacnada keenaya lacnana taxriim unbay ku timaadaan sidaasay iyagu dhaheen bacd kaiir min alculamaana waxay qabaan inay u bannaan tahay haddii laga waayo mafsada haddii laga waayo ama fidno ay ka marnaato ayb calaa kulli xaal mas'ale marka culummada akhdi iyo raddi badan ay ku leeyihiin waaye taasna marka culummadu ibnulqayim tahdiibka waa uga hadlay laftirkiisa qowlkaa wuxuunu aad ugu nusreeyey inaynan bannaanayn ayb ayb ziyaaraة اlqubuurkana ibnu taymiya dhowr nooco u kala qaybiyey ziyaara sharciya iyo shirkiye iyo bidciye ziyaarada sharciyada waa midda shirkigana ka maran safarna aan loo aadaynin iyada darteed hadal xunna aan la dhehaynin ziyaara sharciya taas waa bidciyaduna waxaa weeyaan midda safarka uu la jiro iyo hadalla xunxunan shirki gaarsiisnayntan ay la jirto shirkiyaduna waxaa weeyaan midda shardiga laga soo xirto oo wax lagu soo gowraco oo yacnii la baryo meydka lasoo tuugo iyo waxyaabahaas kutub badan buu ka alifay ibnu taymiya baabkan siyaaratulqubuurka waxaa ka mid a risaalada siyaaratulqubuurka uu ka alifay mid kale waxaa la yidhaahdaa istixbaabu ziyaara sharciya ama radd cala aliqhnaa'i mujalad weyn qaadi maaliki abuu ku radiyey kitaabkaasaa marka ugu ururin badan wuxuu ibnu taymiya uu ka qoray siyaaratulqubuurka ayb mid kaloo yarna waa leeyaho la yidhaha aljawaab اlbaahir fii zuwaari اlmaqaabir marka rasaa'il badan buu ka qorqoray macnihii marka sidaas weeyaan qaala xadaثna axmed bnu yunus qaala xadaثna mucarif bnu waasil can muxaarib bni ditaarin can ibni burayda can abiihi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nahaytukum can ziyaarati alqubuuri baan idinka reebay markii hore fazuuruuhaa booqda hadda waa la nasakhay marka nahyiga waxaa lagu nasakhay in la booqdo naaguhu marka ma soo gelayaan tan culammada qaar waa soo gelayaanay dhaheen alimaamu nawowina wuxuu yidhi sida usuulka ku xoog badan naag ma soo gelayso yidhi xadiidkasaasuu yidhi imaamu nawowi majmuuca iyo sharaxa muslimka labadaba faina fii ziyaaratihaa qubuurta booqashadeeda tadkiratan waanaa ku sugan baabun fii ziyaarati nisaa'i اlqubuura naaguhu qubuurta booqashada ay booqanayaan xugunka caddayntiisa qaala xadaثna mxamed bnu kaiir qaala akhbarana shucba can mxamed bni juxaada qaala samictu abaa saalix yuxadiثu can ibni cabaasin qaal lacana rasuulu اlahi sal l slam nebiga wuxuu lacnaday zaa'iraati اlqubuur naagaha qubuurta booqdo wاlmutakhidiina calayha kuwa ka dhigto almasaajida meel lagu tukado wasuruja yacnii ka dhigta markaa meelo markaa la iftiinsado ayb oo nalal iyo waxaa u yeelo xadiidkan marka lafdigan buu ku soo arooray wa fiihi waxaa ku jiray dhaheen abu saalix ayb abu saalixaas bay isku qaqabteen mid daciifa iyo ku kale iyo calaa kullin bacdi ahlicilmina waa saxiix yeelaan xadiidkan qaarna lafdigan waa ku daciifiyaan oo abu saalix baadaam ayaa ku jiro waana daciifay dhaheen ayb lafdiga oo marka waa oo markaa waa saxiix la yidhi waxaa weeyaan lacana rasuulu llahi sal ll slam zuwaaraat alqubuur zuwaaraat alqubuur lafdigan marka bacdu ahlilcilmi waxay u shaqleen za-da waa kor dhigeen zawaaraat taasaana dadka carabkooda ku badan zawaaraati اlqubuur zawaaraad marka waa maxay waa siiqa amhilaة اlmubaalaga waxaa nebigu lacnaday bay dhaheen marka naagaha qubuura booqashada badsado saasay sheegeen laakiin maxalli iyo suyuudi iyo culamo badan waxay leeyihiin iyagu zuwaaraat weeyaan waa zaa'ida oo godan zuwaaraat waana jamcu zaa'iratin zaa'ira oo la jamciyey waaye samaacan samaac baa lagu maqlay ayb zaa'iratin zuwaaraat loo jamciyey zaa'ir oo zuwaar loo jamciyana qiyaas zuwaaraatna waa samaac waa yacni samaaci waa isaga marka calaa dalika lacana rasuul lah sal l slam zuwaaraati اlqubuur marka haddii sidaa la yidhaahdo waa zaa'ira oo la jamciyey waay amilatu lmubaalaqa meesha kuma jirta markaas maxay noqonaya lacana rasuululah sal slam nebiga waxau lacnaday zuwaaraati اlqubuur naagaha qubuurta booqda bs intaaskuwa booqasho badan ma aha meelo uga imaanaya ma jirto amilatu lmubaalaqa bakar abu zayd risaalo uu qoray waa ku sheegayaa suyuudi iyo maxalli iyo dad badan buu ka soo raray dabdigaas marka dabdiga u baahan si fiican in loo loo fiiriyo ayb ibnulqayimna tahdiibkiisa si fiican uga fiiriya baabu maa yaquulu idaa ata almaqaabira aw mara bihaa qubuuraha hadduu yimaado ama uu soo mara muxuu dhahayaa qaala xadaana alqacnabiyu can malikin can ilcalaaءi bni cabdiraxmaan can abiihi can abi hurayra ana rasuula اllahi sal ly slam kharaja ila almaqbarati buu u soo baxay faqaala assalaamu calaykum daara qowmi mu'miniin assalaamu calaykum waa duco daara qowmi muminiina yaa daara qowmi muminiin waa niday ku nasbisan tahay wainaa in shaa allahu bikum laaxiquun inagana haddii alla waa idin haleelaynaa qaala xadaana axmed bnu moxamed bni xambal qaala xadaana mucaawiyatu bni hishaam qaala xadaana sufyaan can calqamata bni martadin can sulaymaan bni buraydata can abiihi qaal kaana rasuulu lahi sal slam nebigu wuxuu ahaa yucallimuhum inuu barbaraayo idaa kharajuu ila almaqaabiri maqaabirta hadday u baxaan wadakara naxwu xadiid ilcalaa'i bni cabdiraxmaan zaada inahum faradunaa wanaxnu lakum tabacun inahum iyagu faradunaa weeyaan wanaxnu anaguna lakum tabacun waxaanu idiin nahay tabac nas'alu اllaha lana walakum اlcaafiya qال xdثna mحamed بن صbاx الbزاز qال xadثna شhrيك can cاaصم بn cabdاللahi can cabdالlahi بn caamirin can caaئiشhaةa qاaلت faqadtu rasuul الlahi sl ل slm nebigan waayey fatabactuhu waan raacay faأtى الbaqiica baqiic buu yimid faqaala aلسلaamu عalaykum daara qowmi muؤminiin أntm lana farad وإna bkm laaxiquun اllahuma laa تxrimna أjuurahم ajaryaalkooda ilaah ha naga hoojinin walaa taftinna bacdahm gadaashoodana hana fidnaynin labadan xadiid nusaqa qaaray ku yaallaan sida uu ishaaray abulxajaaj almiziyu qaala xadaana alqacnabiyu waqutaybatu qaala xadaana cabdulcasiiz bni muxamed can shariikin yacni bna abi namir can caطaa can caaishata fi hadihi اlqisa zaada allahuma qfir liahli baqiic allahuma qfir liahli baqiici اlgarqad baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lmuxrimi qofka muxrimkaa yamuutu dhimanaya kayfa yusnacu bihi see la yeelayaa isagoo xaj xarman buu dhintay see la yeelayaa qaala xadaana moxamed bnu kaiir qaala akhbaranaa sufyaan qaala xadaanii camr bnu dinaar can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin qaal utiya nabiyu sal اllahu alayh ali wasalam nebiga waxaa loola yimid birajulin nin waqasadhu luqunta ay ka jebisay raaxilatuhu hashiisii hashi baa tuurtay markaasay luqunta ka jebisay famaata waa dhintay wahuwa muxrimun isagoo muxrima faqaala nebigu wuxuu yidhi kafinuuhu karfaniya mas'alo waay marka dadka dhintay in la kafaniya waay waa waajib fii hawbayhi labadiisa marood ku kafaniya laba mara inay ku filan tahay karfanta waa u deliil saddexdu waa sunno laakiin qasad maaha waqsiluuhu dhaqa sunno kale waa iyadana imaam axmed saasuu yidhi bimaain wasidrin biyo iyo gob ku dhaqa geedka gobka caleemihiisa taana marka waxaa iyadana laga qaadanayaa sidriga iyo gobka in dhaqid kastaa loo isticmaalayo mar kastoo dhaqid kastaa in loo isticmaalayo walaa tukhamiruu ra'sahu sunno kale waa iyadana madaxiisa ha daboolinina ninka muxrimkaa madaxa looma daboolo ilaa awalba inuu madaxa dabooshaa waxay ka ahayd xaaraane walaa tukhamiruu ra'sahu madaxiisa ha daboolinina faina allaha yabcaduhu ilaahay wuu soo bixinayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yulabii isagoo labayk allaahuma labayk dhahayo qaala abu daawuud samictu axmed bna xambal yaquulu fii hada alxadiidi hamsu sunanin ayaa ku sugan kafinuuhu fii hawbayhi ay yukafanu lmeyitu fii hawbayni baa lagu kafaninayaa waqsiluuhu bimaa'in wasidrin ay ina fi lghasalaati kullihaa sidran dhaqitaanka dhammaantiis sidri baa ku jiro walaa tukhamiruu ra'sahu madaxiisa ha daboolinina walaa tuqaribuuhu iiban barafuun ha u dhoweynina wakaana alkafanu min jamiici اlmaal wa kaana alkafanu karfantuna min jamiici اlmaali yacnii min asli اlmaal qofka maalkiisa ayay ka ahaanaysaa isaga maalkiisa ayaa karfanta laga bixinayaa oo laga qaadayaa buu ka wadaa qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wmoxamed bnu cubayd almacnى qaala xadaanaa xamaadu can camri waأyuuba can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin naxwahu qaal wakafinuuhu fii hawbayni qaala sulaymaan qaala ayuubu hawbayhi waqaala camrun hawbayni waqaala bnu cubayd qaala ayuubu fii hawbayni waqaala camrun hawbayhi zaada sulaymaanu waxdahu walaa tuxanituuhu buu sulaymaan keligii ku daray yani barafuun ha u marinina qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa xamaadu can ayuuba can saciid bni jubayr can ibni cabaasin bimacnaa sulaymaan yani bimacnaa xadiidi sulaymaan ayuu sheegay qaala fii hawbayni qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa jariirun can mansuurin can اlxakm can saciid bni jubayr can ibni cabaasin qaal waqasat birajulin muxrimin nin muxrima waxaa ku istaagtay oo qoorta ka jebisay naaqatuhu hashiisa faqatalathu way dishay fautiya bihi rasuulu اllahi sal l slam nebigaa loola yimid faqaala wuxuu yidhi iqsiluuhu dhaqa wakafinuuhu karfaniya walaa tuqatuu ra'sahu madaxiisa yaan la daboolin walaa tuqaribuuhu tiiban barafuun ha u dhowayninina fainahu yubcahu waa la soo bixinayaa yuhillu xaal uu talbiyeysanayo isagoo kor u qaadaya talbiyada ayaa la soo bixinayaa آخر كتاب الجنائز وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم